bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ahay maxamed cali qawdhan beesha aan ahay waa la garanayaa reer buuqodlaana waan ahay marka hore anigu sidaasaan ahay aqoonsigaygu sidaa weeye inta meesha joogtana waa isgaranaynaa guddigana kamid baan ahay ragga meesha jooga waxa weeye rag aada iyo aada u badan weeye waa guddiga reer buuhoodle waa waxgaradkii waa rag xul ah waa ragga ma- magacyadoodu warqada ku qoran yahay waxna kumaba qoree laakiin waa ragga aad ka daawan doontaan kamarada kasoo bixi doona raggaasu muddo ayuu buuhoodle ufadhiyey talooyin badan buu gooyey in badanna hadda wuu ufadhiyaa marka hore ragga halkan jooga raggaa weeye marka hore inta dibadda joogta iyo inta halkan fadhida ee xaflada fadhidaba waanu salaamaynaa boqol iyo afar iyo tobanka ayaanu ku salaamaynaa waxaanu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas waa salaan intaa ka bacdi waxa weeye arrintu sidaa aada maqasheen bay u dhacday aada iyo aad baa laysugu taxallujiyey waxgaradku runtii wuxuu aada u jeclaystay in arrintaa ay sideedii hore loo daayo laakiin soomaalida waxay tahay nin dameer dabadii ka degay meel uga tooboon buu waayey arrintaasu markay waxay soo socotaba markii dhinac looga baydhan la waayey sida tanay u dhacday sida tanay u dhacday sidii odayaashii hadalkii odayaashii horaa dhameeyey anigu gunaanad iyonbaa yani hadda iyonbaan israacin on baan hadda isu taagay marka waxa weeye arrintaasu sidaasay u dhacday dal iyo dibadba waxaa ku ogaanaysaan arrintaasu inay sidaa u dhacday sidii odayaashii hore ka sheekeeyeen haddii wax iska bedelaan oo dib wax usoo noqdaan dee dad dadku kala maarmo maaha waa dad isku mid ah dantoodii halkoodii bay ahaanaysaa haddii ay sidaa ay ku aanto ay ahaatana haddee waa sidaa ay doorteen oo dadku wuu ku ogaanayaa dal iyo dibadba taasuna sidaa weeye waxaan u gudbayaa ragga meesha jooga waa ragga buuhoodle runtii xul weeye caqli iyo waxgarad iyo odaynimo iyo caaqilnimo iyo culimoba iyo codkarnimoba rag lasoo xulay weeye raggaasi muddo ayay arrintaa ufadhiyeen kuwa iyo kuwo badan oo kalena waa ku guda jiraan waxaanu leenahay intiina dibadda joogta marka arrintaasi idin soo gaadho wixii aad la qaban kartaan ee kala qaban kartaan arrintaa iyada ah iyo wixii kale haddanaba dee waxaanu leenahay kala qabta oo hafududaysanina raggaas waa xul weeye xul weeye arrintii waxaan kaga baxayaa waan idin salaamayaa raggii hore hadalkii dhameeyey meeshuu mari lahaaba iyagaa mariyey annaguna israacin iyo dabakatuur oon baanu nahay marka waxaanu idiin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dembigeen iyo kii waalidkeen ba allaha dhaafo muraadkeenna allaha saalo waxaynu doonayna san allah ina siiyo waxaynu ka yaabayna xun allah inaga qabto allahuma salli calaa maxamed arrimaha buuhoodlana aada bay u wanaagsan yihiin cali cafi oo dee nin aad iyo aad karaama u leh oo dee magaciisaba cali cafi baa la yihahdaa culimada waaweyn meesha fadhidu kamid yahay isagiyo ina qabile iyo marka waxa weeye kuwa qoladaas isdabaraacinta iyo ducada dambana ku dari doonta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim magacay waa la sheekh ismaaciil cabdi axmed aniga ducadii waa laygu qaybshay maxmarka yaa laygu qaybshay ducadii ducadiisii faadee dembigeena allaha dhaaf kii waalidkana allaha dhaaf kii mu'miniinta allaha dhaaf kii muslimiintana allaha dhaaf muraadkeena akhriya keen adduunkaba allaha sahlo wixiisana weydoonina akhriya adduunkaba allahna siiyo waxaynu ka baqayna akhriya adduunkaba allah inaga xijaabo naf iyo shaydaan sharkooda allah inaga kaafiyo cizi ka daarayna allah ina siiyo muraadka maqdina allah ka yeelo masiibooyinka allah inaga duwo makhluuqaadka sharkiisa allah inaga kaafiyo keenana allah ka kaafiyo naw wixii bukaysan bukacaal buka cudurka allah ka qaado intii caafimaad qabta allah u taab yeelo waxaan suraya allahs alla heshiisiiyo xumaanta iyo bukdiga iyo xanta allah inaga saaro muraadkana maqdiya allah ka yeelo nin walba muraadkooda maqdiya allah uga yeelo nin walba muraadkooda maqdiya allah uga yeelo allahuma salli calaa maxamed ilma la faatixa